جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgallo kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya faahfaahinno dheeraadaha ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya dowladda ridada turkiga ayaa qorsheynaysa inay dowladaha gaalada yurub ay ka iibisa kheyraadka badda soomaaliya kadib heshiiskii murtad xasan gurguurta uu turkiga ku siiyey badda soomaaliya xaflad gebagaba u ahayd dowro sharci ah oo loo qabtay ciidanka xisbada ayaa ka dhacday degmada jamaame taas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ehelada qof shacab ah oo maleeshiyaadka murtadiintu ay si bareera ugu dileen magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay dilkaas maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey muruqmaalka ku dhaqan deegaanka buurdhuxunle ee wilaayadaas qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhulboob saraakiil ka tirsan murtadiintu ay ka wadaan degmada dayniile ee magaalada muqdisho جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa subaxnimo arbaca ah taariikhdu waa toddobada bisha dulqacdi sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan howlgallo kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya warkaasi war kale oo ku aadan faahfaahinno dheeraad ah oo laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya waxaa inoo faahfaahinaya cabdiqani maxamed howlgalladan oo isugu jiray dagaallo toos ah qaraxyo iyo dilal ikhtiyaal ah waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka banaadir baay iyo shabeellada hoose ee wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada banaadir howlgal xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayay ku dileen murtad lagu magacaabi jiray mukhtaar maxamed nuur daqare oo ahaa taliyaha maleeshiyaadka ridada ee maleeshibiyada xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho sidoo kale isla banaadir mujaahidiinta ayaa xalay weerar qarax ah ku qaaday maleeshiyaadka ridada ee ku sugan kuliyadda jaalisiyaad ee magaalada muqdisho waxaana gaaray cadowga khasaaro dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeradaha ciidanka kufaarta xabashida itoobiya ee degmada diinsoor sidoo kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay shalay qarax la beegsadeen isbaaro maleeshiyaadka ridada u tiilay xaafadda lagu magacaabo boonkaay ee magaalada baydhabo waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal murtad oo sarkaal kaasi oo lagu magacaabi jiray xasan nuurow mad cusmaan kashiito dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka ridada ee deegaanka arbacow ee ka tirsan deegaanweynaha ceelasha biyaha ee dhaca wadada xiriirisa magaalada muqdisho iyo degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose dhanka wilaayada mudug waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa qarax shalay maleeshiyaadka ridada lagula eegtay inta udhexaysa deegaanka ceelhuur iyo degmada xareerdheere ee wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku dhaawacmay saddex iyo toban murtad oo uu ku jiro sarkaal ka tirsana ridada ciidamada mujaahidiinta ayaa har iyo habeen ugaarsi xoogan ku haya weeraro qorshaysana la beegsada cadowga allah ee dullaanka shareeca la dirirka ah kusoo qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid cabdiqani dowladda ridada turkiga ayaa qorsheynaysa inay dowladaha gaalada yurub ay ka iibisa badda soomaaliya kadib heshiiskii murtad gurguurta uu turkiga ku siiyey badda soomaaliya faahfaahinta warbixintan waa kan xaaris cabdulqaadir tan iyo markii xukuumadda murtad xasan garguurta ee turkiga ku wareejisay badda soomaaliya waxaa soo tiriyay isgaashaan buureysiga ay sameynayaan dowladaha reer yurub ee maraakiibta iyo ciidamada ay ka joogaan xeebaha geeska afrika magaalada brussels ee caasimada wadanka beljimka waxaa ka furmay shir isugu yimaadeen dowladaha qaaradda yurub iyo isbahaysiga nato waxaana la sheegay in looga hadlayo arrimaha geeska afrika wafdi ka socda ururka midooda afrika ayaa shirka lagu martiqaaday kuwaasoo khudbad ka jeedinaya ajandayaasha shirka diblomaasiyiin ku sugan magaalada brussels waxay sheegeen in midowda yurub uu ururka nato u gudbinayo aragtidiisa ku aadan amniga marinka baabul mandab iyo gacanka cadmeed wararka qaar ayaa sheegaya in dowladaha gumaystayaasha yurub ee maraakiibtooda ay ku sugan yihiin xabaha soomaaliya ay turkiga kala hadlayaan siday u qaybsan lahaayeen kheyraadka dhex eegaaga biyaha soomaaliya dowladda dabadhilifka turkiga oo xubin buuxda ka ah ururka nato ayaa la rumaysan yahay in soo duulayaasha cadaanka ay kula saaxiibeyso kheyraadka dahan ee soomaaliya iyadoo haysataa ogolaanshaha kooxda xasan garguurte heshiiskii dhexmaray kooxda riddada iyo anqara ayaa dhigayay in turkiga uu awood u leeyahay in dowladaha kale uu kasii iibin karo kheyraadka soomaaliya colaadda laayaanka ee ka taagan dalalka geeska afrika sida etoobiya iyo suudaan iyo weerarada ay badda cas ka geysanayeen malishaadka xuutiyiinta ee halis gelinaya masaalixda dowladaha reer yurub waxaana xusid mudan in dekada jabuuti ay ku xiran yihiin tobnaan markab oo ka xirmay gacanka cadan mahadsanid xaaris xaflad gabagaba u ahayd dowro sharci ah oo loo qabtay ciidanka xisbada ayaa ka dhacday degmada jamaame taas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya bashiir muxidiin abu ayman maadaama isbuucyadii u dambeeyey wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ay xamalaad dacwi isdabajoog ah iyo dowraad diini ah ka socdeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waxaa saacadihii lasoo dhaafay lasoo afmeeray dowro ay ka faa'iidaysteen ciidamada xisbada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose dowradan ayaa loogu magacdaray cumar faaruuq waxaana loogu talagalay horumarinta shaqooyinka ay xisbada ugu aadan yihiin islaamka iyagoona duruus kala duwan iyo waxyaabo badan ka faa'iiday intii ay socotay kadib muddo saddex maalin oo ay socotay dowladan waxaa ugu dambeyn xafladdii lagu soo xiraya ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose taasoo ka dhacday degmada jamaame ugu horeen waxaa madashii lagu soo afjarayay dowlada iyo fadhiyadii cilmiga laga soo jeediyey kelimaadka raggii xisbada ee ka faa'iidaystay dowlada iyagoona soo bandhigay duruustii ay soo qaateen dowrada maalmaha nala siiyey duruusta ka mid ah kow waxaa nala siiyey asbaabu thabaat labo mawaasinatu bayna almasaalixi waalmafaasid saddex safaxaatu min alsabr afar alistiqaama shan sifaatu almuxtasib wa aadaabi lix alrishwa toddobo cilmulxaala intaasna waan gudagalaynaa ficil ahaan waan u samaynaynaa insha allahu tacaala maalmaha ay soo socdaan goormaala xisbeenaya waa markuu laga tago macruufka uu soo daahiro munkarka waxyaalahaas ka mid ahaa ayagoo loo daliisanaya xadiiska rasuulka alai slat salaam oo ahaa man ra'aa minkum munkaran falyuqayir biyadih faman lam yastadic fabilisaani faman lam yastadic fabiqalbih dalika adcafu aliimaan suldaan cabdulweli xasan madoobe yaro oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa soo dhoweeyey dadaalka maktabka alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar iyo duruusta ay faa'iidaysteen oo muhiim u ah marka laga hadlayo bulshada ay la macaamilayaan la rabo inaad ka dhex shaqaysaan waa bulsho wax xisbo maxaa weeye waa xisbo xumaantana way reebtaa wanaaggana dadka way fartaa waxaa laydinka rabaa inshaa allahu tacaala waxaa laydin baray ee maktabka xarakatu shabaabulmujaahidiin iyo midka gobolkaba uu idin baray inaad bulshada kula noqotaan maalmaha soo socdo insha allahu tacaala in laga dareemo bulshada in xisbada kor uqaadid lagu sameeyey insha allahu tacaala annaga waxaa weye odayaashii nuqbada haddaan nahay shaqadaan qayb baan ka nahay waan idinku kaalmaynaynaa waan idinku garab istaagaynaa ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose isagoona goobta ka jeediyey kelimad dhinacyo kala duwan taabanayay ragga waxaan leeyahay marka hore waxaa laidiin edmaday shaqadan oo meesha ku qoran oo ah alamru bilmacruufi wannahyu cani ilmunkar waxaa markan laydinka doonayaa shaqadaas inaad ilaahay ugu baqdaan shaqadaas in ummadda lagu dulminin shaqadaas waxaa la doonayaa in ummadda aad ugu samaysaan cadaalad ugu samaysaan laydinma samaynin in ummadda aad ku duluntaan laydinma samaynin waxaa laidiin sameeyey in ummadda wanaagga aad ku fartaan xumaantana aad ka reebtaan waxaa markan laydinka doonayaa inaad iska ilaalisaan aayaddii allaah subxaanahu wa tacaala oo ahayday walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin alaa allaa tacdilu icdiluu huwa aqrabu litaqwaa waxaa markan laydinka rabaa cadaalad baa laydinka rabaa dowladan ayaa ku biiraysaa dadaal guud oo shamlinaya dhammaan qaybaha bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kaasoo lagu wacyigelinayo wax lagu barayo sidoo kalena lagu boorinayo inay muhiimad gaara siiyaan xilna iska saaraan fahamka iyo barashada culumta sharciga oo muhiim u ah nolosha qofka muslimka mahadsanid bashiir ugu dambeyntiina maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey muruq maalka ku dhaqan deegaanka boordhuxunle ee wilaayadaas faahfaahinta warbixintan waa kan cabdulqaadir rabbaani dowradan oo loo qabtay muruqmaalka ka xamaasha magaalada buurdhuxulle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa waxaa kasoo qayb galay arday gaaraysa in ka badan boqol qofood dowradan oo socotay muddo laba iyo toban maalmood ah ayaa waxaa lagu qaatay duruus kala duwan oo ay ku jireen muxaadaraad ka hadlayay waaqica jihaadka iyo xaaladaha muslimiinta gabagabada munaasabada dowrada waxaa ka hadlay qaar ka mid ah culimaa udiinka iyo nuqabada kuwaas oo ardayda ku booriyey barashada diinta islaamka sheekh maxamed garaar iyo naqiib mayow oo munaasabada ka hadlay ayaa yidhi maya mahadnagay muxaafadada waajib oo geeka mayow ahee saci iyo dadaal fara badan aan ka jarto umatan tange si ma aragni horumaran deera fadi hige diintiya adduunyadiya dhana walba aan ku horumara fadi dadaal kasta ka biyahay higeeka marka lan horse diintiisan horumaran adduunyadiisna ma horumaraa wal usai baan lahayn lan diin aan lahayn walba ma eh wal jaraaba ma eh marka haddii dheregoona dameer dheregiiley dameerka badhaam dameerka xisaabba miintaalo mala cadaabow markan umatan diintii adduunyada inay horumarayaan geekaan surano dadaal kasta geliyahaayo waqtijo geliyahaayo juhdigaan tirada badan geliyahay sagaaranka mahadnage dadkii muslimiinta ha ajiibay kumadayin dadkan mayo hata xirfadlayaalka ee kumadayin iyo murugmaalka kumadayin yoonang mahadnage dhammaan maylaha jasaakumullahu khayran dadaalkiya suubidi oo wax kaqobodka oo inta faranjay deeraw hatalay kow maning eh lama maning eh ayaamahanba may waday dardargelin eed iyo eedan beleerin salay hayti dowraadka tumila maalmo tuman beri salay hayti hatana weliba sii dareer dadaalkaas yaa muujidi may baa lana jazaahumullahu khayran walaay ood lasiin edmaday oo maarne may baa kaalantii isan maarne muslimiinta siin edmateen isan gudateen jazaahumullahu khayran hasan lana sidoo kale qaar ka mid a ardayda oo ka faa-iideystay dowradan ayaa soo bandhigay wax ka mid a waxyaabihii ay ku barteen muddadii ay dowradu u socotay كم مراتب الدين وما هي؟
مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان كم أركان الإسلام وما هي؟ أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ilaahay subxaana watacaala ayaa ka mahadsan dowladan maya mayna inaysa jarnay sende geebood geeb oo kobatole eh geeb oo hameel eh geeb oo tumaal eh ilaahay subxaana watacaala ayaa na waafajiyey allahaas ayaa mahadleh kitaabka may ka qaadanay shanwalaada ka koobanay haddii aan macnay ana guda gala sheekha kitaabka gori may eray falama ra'ayna markii una aragnay ma halla walidegay bil ummati alislaamiyati ummata islaamka min aljahli jaahilnimo e wal camiyi handhoolnimo ee wata kaasuli wehense ani tacalumi min diini alxaniifi diinta toosnaayte barashadii markii macnaha wehensi iyo handhoolanimo iyo jaahilnimo kukadhiidi may eray jamacna ha kulmina haadii risaalata risaaladan ha kulmineer liyastafiida ini ku faa'iidoysadaano minaha risaaladaas almuslimuuna muslimiinta rijaalan migil iyo wanisaan bilaanba dowradan loo qabtay qeybaha muruqmaalka ee ka shaqaysta deegaanka buurdhuxulle degmada waajid ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waxay kusoo beegmaysaa iyadoo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool uu dardargelinayo dowraadka caynkan oo kale ah ee lagu soo dhisayo wacyiga iyo garaadka bulshada wilaayada islaamiga ee bakool aad buu u mahadsan yahay rabbaani warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ka kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu